ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
kuwa ku iibsada ahdiga alle iyo dhaarahooda qiimo yar kuwaas kuma laha wax saami ah aakhirada mana eegayo maalinta qiyaamaha mana daahirinayo waxayna leeyihiin cadaab xanuun badan waxaa loola jeedaa cahdiga alle ama qur'aanka nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii ku goosta maal qof muslima xaqdarro isagoo dhaar ku mari wuxuu la kulmi alle oo u cadhaysan waxaa wariyey axmed